Maamulka degmada Shiiq ee gobolka Saaxil ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu soo kordhin doono saldhigga ciidanka booliiska degmadaasi. Qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay ayaa ah hool ay fadhiisan doonaan ciidanka booliiska iyo labo qol oo loogu talagalay maxaabiista, iyadoo dhagaxdhigga ay goobjoog ahaayeen Gudoomiye Ku-xigeenka degmada Shiiq, saraakiil, taliyaha ciidanka booliiska Somalilan iyo mas'uuliyiin kale. Taliyaha ciidanka booliiska maamulka Somalilan ayaa ka warbixiyay dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga ciidanka booliiska degmada Shiiq.
Een, waxaan u soconnay hawl hool halkana oo la dhagax dhigayo maanta aanu dhagax dhigayno hool kaasoo loo samaynayo ciidanka booliska degmada insha allah hoolkaasi waa toddobiyo toban iyo seben dhinacna waa seben iyo toddobiyo toban weeye cabirkiisu waxaa een, iska kaashaday maayarka degmada ama degmada shiikh kheyr allaha siiyo Maayar ku-xigeenka degmada Shiiqa Ismaaciil Xuseen Cali ayaa bogaadiyey dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga ciidanka booliiska degmada Shiiqa.
ilaahay n- aan dhagax dhigno hool ay ciidanka degmada sheekh ee booliiska ay ay ku nastaan oo markii hore guddoomiye aanay lahayn hoolkaas ciidankuna uu dhib ku qabay markuu shaqada ka soo dego meeluu seexdo iyo meel ku nastaba aanay lahayn meeshuna ciriiri ku ahayd een, ayaanu maanta dhagax dhigaynaa haddii ilaahay ka dhigo een, hoolkaas cabirkiisu waa seventeen by seven ee waa dhul runtii aad u weyn waa hool aad u weyn buu noqon doonaa insha allahu tacaala waxaana loo isticmaali karayaa marna sharbaa loo isticmaali karaya hadduu baahdo ciidanku marna wuxuu isticmaali karayaa hu- hurdo hooy uu seexdo Een, hoolkan waxaa iska kaashaday oo dhisaya waa waa ciidanka booliiska iyo dowladda hoose ee degmada shiikh waxaanu ku kacaya sideed iyo toban kun oo dollar sagaal kun waxaa bixinaya ciidanka ee booliiska taliyaha ciidankaa bixinaya Ee, sagaal kunna waxaa bixinaysa dowladda hoose shiikh Dhismahan cusub ee lagu kordhin doono saldhigga ciidanka booliiska degmada Shiiq ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadanaya habsami u socodka shaqada booliiska degmadaasi.